bsmi illaahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu dawuud sulaymaan bn ashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun alcaamilu yusaabu calىa yadihi khaطأa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alcaamilu caamilka yusaabu calىa yadihi ay yusaabu axadun qof la asiibayo calaa yadihi gacantiisa lagu asiibayo khata'an kama ahaan oon kas aysan ahayn ninka caamilka ee shaqaynaya shaqaalaha sakada aruurinaya ama shaqada wado gacantiisu inay si khata ah qof u asiibto waxa ku soo arooray caddayntiisiiba u baabyahay ninkii dowladda ka mid ahaay ama yacnii dadkii marka shaqaynaya ka mid ahaay oo caamiliinta ahaa oo gacantiisu qof ay wax ku gaarto khaطa'an camdi aysan ahayn qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaana mxamed bnu daawuud moxamed bnu daawuud bni sufyaan qaala akhbarana cabdالrazaaq qaala akhbarana macmaru can الzuhriyi can curwata can caaئiشhaةa ana الnabiya salى اllahu عalayh ali waslm nebiga bacثa abaa jahmin bacata abaa jahli bna xudayfa ayuu diray musadiqan isagoo sakada ka soo ururinayo dadkii falaajahu waxaa la dooday rajulun nin fii sadaqatihi sadaqadiisii buu kula dooday nin oo khusuumo iyo dood baa dhex martay fadarabahu abuu jahmin abuu jahm wuu dhuftay marka abuu ku dhuftay fashajahu waa daqray oo daqar buu u geystay faatow annabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen alqawada natlubu alqawada qawad ayaan dalbaynaa annaga qisaas yacni yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo faqaala annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi lakum kada wakadaa waxaa i waxaas qaata oo nebigii waa la sulxtamay waxa uu yidhi waxaa i waxaa qaata raalli ku noqda marka iska cafiya falam yardow maysan ku raalli noqonin faqaala waxa uu yidhi lakum kada wakada intaa intaa baa leedihiin falam yardow maysan ku raalli noqonin faqaala waxa uu yidhi lakum kada wakada intaa intaa baa leedihiin faraduu way raalli noqdeen faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi innii khaaqibun اlcashiyata cala اnnaas innii anigu khaaqibun mid khudba akhrinayaan ahay alcashiyata galabta cala اnnaasi dadka korkooda wamukhbiruhum mid u sheegayaan ahay biridaakum idinka inaad raalli noqoteen faqaaluu waxay yidhaahdeen nacam waa yahay fakhaطaba rasuulu llaahi sala اllahu calayh ali wasalam nebigu waa qudbeeyey faqaala waxa uu yidhi ina haaulaa'i dad kuwani alleyfiyiina ee qoladaa reer bani leyf ah atownii way ii yimaadeen yuriiduuna alqawada iyagoo markaa qisaas doonayaan facarabtu calayhim kada wakada waxay waxaabaan u bandhigay faraduu way raalli noqdeen ee aradiitum dadowma raalli noqoteen markaa dadkii uu nebiga tusayaan wixii ay ku soo heshiiyeen buu nebigu sheegay waxay waxaas iga raalli noqdeen dadkaani war ma raalli noqoteen qaaluu laa bay dhaheen maya heshiiskii marka ay nebigii la soo galeen oo ay isku soo jiidjiideenoo meeshii ugu dambayso iyaga raalliga ku ahaayeen soo gaareen ayaa markii dadka la hor yimid ay yidhaahdeen maya markaas waxay yidhaahdeen maya raalli kuma nihin fahama almuhaajir marka bani aadamku waa iska lax jeclo badan yahay rasuulkii wixii ay kula soo heshiiyeen haddana wax ka badanay u hanqaltaagayaan nebigiina marka qadiyadii siday u dhacday iyaga dhexdooda ayuu sheegay ayb fahama almuhaajiruuna muhaajiriintii waxay hamiyeen way yacnii waxay hamiyeen addarba garaacis bihim iyaga ay garaacaan bay hamiyeen fa amarahum rasuulullahi sal ly slam nebiga wuxuu amray an yakufuu canhum inay iska daayaan raha garaacinina dhaafa buu yidhi fa kafuu way kaway dhaafeen oo way ka reebtoonaadeen uma dacaahum wuu u yeehay fasaadahum waa u kordhiyey faqaala aradiitum ma raalli tihiin hadda faqaaluu waxay yidhahdeen nacam haa qaala waxa uu yidhi innii khaaqibun cala annaasi wa mukhbiruhum biridaakum aniga dadkan ka dhex sheegayaa dadka dhexdooda waa kuu sheegayana waan ahay inaad raalli noqoteen qaaluu nacam bay yidhaahdeen waayahay fakhaطaba annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa qudbeeyey faqaala waxa uu yidhi aradiitum ma raalli noqoteen qaaluu nacam bay yidhaahdeen faqaaluu waxay yidhaahdeen nacam haa waa raalli noqonay ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa isnaadkiisu waa saxiix alimaamu alkhaaabi waxa uu yidhi fii hada alxadiidi min alfiqhi xadiidkan waxaa ku jira oo fiqhi ah wujuubu aliqaadati min alwaaliy waalcaamili ninka waaliga ee madaxda ah iyo ninka caamilka ee shaqaynaya askariga ah ama sadaqada loo diray ama howlahaas wado asaga in la qisaasaa inay waajib tahay oo laga qisaasto haddii uu qofku xadgudbo uu qof garaaco ama dharbaaxo uu ku dhufto ama ul ku dhufto xaqna uusan u lahayn qofkaas aan loogu lahayn in lagu dhufto ninkii wax ku dhuftay ama caamil ha ahaado ama waali ha ahaado in la qisaasayo ayb xadiidkan marka fiqiga laga qaadanayo saas oo idaa tanaawala daman bikayri xaqihi waaliga iyo caamilku haddii ay galaan dhiig xaqdarra ah hadday galaan ayb kan islaamku u shaqeeyaa iyo kan saan waaye iyo dowladdu shaqaale u yahay iyo male nacam qofka dhiiggiisa waa leeyahay sida uu leeyahay uu leeyahay haddii lagu haddii xaq loo garaacay ama xaq dhiig looga daadiyey waa fakaday ninkii saa yeelay haddaan xaq looga daadinin ee isagu marka yacnii dadka muslimiintaah dhabarkooda iyo korkooduba waa macsuum waxaa lagu bannaysta oo wax sharciga ku cad inay noqdaan hadday noqon waayaan qofkeeda qisaasaa laga rabaa haddaan adduunyada lagu qisaasin aakhiraa lagu qisaasayaa marka ka wujuubihaa calaa man laysa biwaalin qof aan madax ahayn sida qisaasta ay ugu waajibaysaa ka kalena ay ugu waajibaysaa ayb wa fiihi daliilun xadiidku waxaa kaloo daliil u yahay oo tusayaa calaa jawaazi irdaa'i almashjuuji ninkii la dakray raalligarayntiisu inay bannaan tahay biaktara min diyati shajati daqarka diyadiisa wax ka badan waa lagu raalligarayn karaa idaa dalaba almashjuuju alqisaasa haddii ninkii la dakray ou qisaas rabo maalan ninkan qisaas baan rabaa oo yidhi waa lala heshiiyey heshiiskaasi wuxuu noqon karaa daqarkiisii wax la eg ama wax ka badanuu noqon karaa sulxigu waa bannaan yahay ayb oo hadda qoladaani daqarkoodii iyo waxa la siiyey wax la siiyaa badnaaday keliya qisaastoo ay ka tageen ayb haddii annaga intaan ma bixinayna qisaas la yidhaahdana qisaastu xaday leedahay iyada xadkaas marka lagama badinayo ayb xadiidkan marka fiqigaasaa ku jira wafiihi daliilun calaa ana alqowla fi اsadaqati qowlu rabbi اlmaal xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanayaa buu yidhi sadaqadaasoo sakada ururinteeda qowlka la qabanaayo iyo hadalka waxqabad kale waa ninka maalka iskale warkiisa haddii ninkan uu yidhaahdo maalkaygu waa intaan oo sidaa marka sakadii intaasaan aniga xoolo leeyahay waa intas in looga qaadan ayb waxbaad meeshaas dhigtay iyo wax kale saan yeeshay iyo ma la dhahayo وأنه laysa للsاacي darبهu وإkrاaهhu calىa maa lam yadar lahu min maalihi qofka saacigaana ay sakada ururinayana xaq uma leh inuu wax maalkiisa aan ka daahirin oon ka soo muuqanin ninkaas inuu ku garaaco xaq uma lahan ayb وفيihi xujaة لman ra'aa وquuف الxاakimi can الxukmi bcilmihi لأnnahum lama radوu bma أcطاaهm النبي sلى الله عليه لي وسلم ثuma rajacuu canhu lam yulزimhum biriضاahum الأول xadiidka waxaa kaloo xujo oo u yahay qofkii arkay xaakimka in laga istaagaayo cilmigiisa iyo waxa uu isa cilmigiisa uu ku xukumo ayb maxaa yeele nebiga iyo nimankan waa soo heshiiyeen cilmiga nebiga waxaa ku jirtay nimankan intii ay raalli ku noqdeen gadaal dambe haddana waa isbedeleen mayay dhaheen rasuulku marka taydii horean idinku xukumay idinku ogaay ma dhihin middan dambe umbaa loo yeelay ayb marka xaakimka cilmigiisa wax kuma xukumaayo qolada dhehaysa ama waa laga istaagayaa ayaa oo waa la istaagayaa waxay ku xihan tahay markuu oggolaado oo dadku siday u oggolaadaan bay ku xirnaanaysaa qoladii yidhaahdeen yaa xadiidku xujo oo u yahay abu bakar iyo cumarna waxaa laga wariyey dadka cummaalka ee u shaqeeyo inay qisaaseen ayb wmiman ra'aa calayhim اlqawd ashaaficiyi وaأxmed waisxaaq bnu raahuuya a'immadaas shaafici iyo axmed iyo isxaaqna waxay qabaan dadka shaqaalaha ay shaqaynayo ama ciidan ha noqdaan ama ha noqdaan dad sake loo diray ama waali ha noqda eh qisaastu isagana waa ku fulaysaa iyo waa ku dareeraysaa korkiisa ayb xadiidkan marka fiqigaa tirada badan baa axkaamtaas tirada badan baa laga qaadanaya baabu اlqawadi bigayri xadiidin baabu bayaani xukmi اlqawadi qoorgoyntii ama qisaastii xukunkeedii caddaynteediibuu u baab yahay bigayri xadiidin bir waxaan ahayn laysku qisaaso ayb qaala xadaثna mxamed bnu kahiir qaala akhbaranaa hamaamu can qataadaةa can anasin ana jaariyatan wujidat qad rudda ra'suhaa gabar baa la arkay madaxeedoo la burburiyey bayna xajarayni laba dhagax dhexdood lagu burburiyey faqiila laha waxaa lagu yidhi man facala biki haada kan yaa kugu sameeyey afulaanun hebel afulaanun hebel xataa sumiya alyahuudiyu intii yahuudigii laga magacaabay ayb ilaa yahuudigii laga magacaabay dilay iyada fa awmat bira'sihaa madaxeeday ishaartay faukida alyahuudiyu waa la qabtay faاctarafa waa qirtay faamara الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu amray an yuradda ra'suhu madaxiisa in la shiido bilxijaarati dhagax in lagu burburiyo xadiidkan waa soo marnay macnaha loo tarjamayna waa iska caddahay iyo xadiidka sida ay isku mudaabaqaynayaan baabu اlqawadi min aldarbati baabu bayaani xukmi اlqawadi qisaastii xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay min adarbati dharbaaxada layska qisaasto wa qasi اlamiiri amiirka qisaasidiisa min nafsihi nafsadiisa ou qisaaso oo isaga qof wuxuu u geystay oo iska aarguda yani oo marka qofkii uu yidhaha iga aarsakaa yani iga qisaaso taa cadaynteediibu u baab yahay alqawadu min adarbati qisaasta oo garaacista iyo waxyaabaha hore waxaan usoo sheegnay marka la gooyo ee marka diyadu ay ka waajibto ama qisaastu ay ka waajibi karto waxay noqon karaan naf qisaasna waa ka waajibtaa diyana waa ka waajibtaa xubin daraf la zuuliyey oo la gooyeyna qisaasna waa ka timaadaa diyana waa ka timaadaa mar haddii meel mifsal ah ay leedahay xubin xubin ay go'day ayb markaay xubin markaa ay go'do ayb oo marka xubintiibuu qisaasanayaan ayb waxaa kaloo iyadana jiro meeshan waxyaabo marka qisaastu suurtagal ma ku noqon karta mase kuma noqon karta laysku haayo daqarada badanaa marka madhabka waxaa weeyaan muudixada waxaan ahayn qisaas ma gasho laa qisaasa ilaa fi lmuudixati daqarada ilaa tobanay gaaraan qaar marka waxaa weeyaan waxaa la yidhaahdaa yacni xaariso iyo daamiye iyo yacni ma'muuma iyo jaa'ife iyo muudixa iyo baadica iyo waa simxaaq iyo way fara badan yihiin ilaa toban meelaha sagaalay gaarsiiyaan qaarna sagaal qaarna toban muudixadaas ayay waxay yidhaahdaan marka muudixada midda madaxa caddaysay oo laftii marka ay muuqanayso madaxii caddaysay tan madaxa soo caddaysay iyada qisaasay ka ogol yihiin wixii ka soo haraysa waxaa weeyaan ama waa diyo ama xukuumo iyo baabkeed ayb darbada marka dharbaaxada qof lagu dhuftay oo kale waxay leeyihiin marka akaru alfuqahaa ama fuqahada qaar intiisay u badan yihiin xukuumo iyo wax lamidaa ka waajibaysee qisaas ma ka waajibayo maxaa yeelay ninkan sidau wax u dharbaaxay si la-eg lama keeni karan sidau wax u dharbaaxay dharbaaxada inta xadkii uu gaarsiiyey darbadan labaad ma gaari karto wax la xukumi kara maaha nacan waa kala badnaan kartaa marka kala badnaanna qisaas ma loogu talagelin wa in caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum aan la yidhi bay leeyihin laakiin xadiidtan hadda sidaan arkayna waxay keenaysaa in qisaastu ay ka bannaan tahay ayb ibnulqayimna tahdiibu sunanka aad uga baxiyey axaadiidta marka aan fiirina qaala xadaana axmed bnu saalix qaala xadaana bnu wahbin can camr bni اlxaariث can bukayr bni اlashaj can cabiidata bni musaafic can abi saciidin اlkhudriyi qaal baynamaa rasuulu اllahi sal ly slam xilli nebiga yaqsimu uu qaybinayay qasman qayb aqbala rajulu nin baa soo qaabilay faakaba calayhi waa isku soo tuurayoo yani nebigiibuu yacnii uu isku soo tuuray fadacanahu rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa duray bicurjuunin laantimireed ayuu ku duray marka kaana macahu maciisa ahayduu watay fa jurixa biwajhihi daawuu nebigu isaga reexay macnaha wejigiisii baa marka dhaawac gaaray faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi tacaala kaalay fastaqid qisaaso yacnii jaraaxadan iyo nabarkan aan kuu yeelay qisaaso kaale fa qaala waxa uu yidhi bal cafawtu yaa rasuula allah rasuulka ilaahay iska dhaaf inaan ku qisaasay waa cafiyey nacam xadiidkan marka wuxuu tusayaa waa xadiid xasan ah wuxuu keenayaa marka nabarka noocaas oo kale in layskaga qisaasan karo ayb darbowna u baabeeyey halkanna marka jaraaxo wejiga gaartay iyou sheegay marka wejigii inay caddaysay in kale ma tilmaamin tan riwaayadan qaala xadaanaa abu saalix qaala akhbaranaa abu isxaaq alfazaariyu can iljurayriyi can abi nabrata can abi firaas qaala khaطabanaa cumar bnu khadaab baa noo qudbeeyey faqaala wuxuu yidhi innii aniga lam abcad cummaalii shaqaalayaalkayga uma aanan dirin liyadribuu abshaarakum korkiinna gibilkiinna inay garaacaan uma dirin walaa liya'khuduu amwaalakum maalka inay idinka qaataanna uma dirin shaqaalahan aniga yacni shaqooyinka aan u dhiibay idinkuuma dirin inay korkiinna tumaan oo idin garaacaan maalka inay idinka qaataanna idinkuuma soo dirin faman fucila bihi qofkii lagu sameeyo isaga hayru daalika waxaan ahayn yacnii intii xaqa loogu lahaa waxaan ahayn qofkii lagu sameeyo falyarfachu ilaya ha iisoo kor yeelo uqisuhu minhu uqisuhu minhu waan u qisaasayaa ayb ninkii la garaaco asagoo xaq loogu lahayn ha iisoo sheega anaa u qisaasaya ayb qaala camr bnu اlcaas waxa uu yidhi low ana rajulan qof haddii addaba ou edbiyo bacda raciyatihi shacabkiisii ou madaxda u ahaa qaarkood hadduu edbiyo atuqisuhu minhu ma ka qisaasaysaa qaala ii buu yidhi nacam waa ka qisaasaa buu yidhi waladii nafsii biyadihi ilaaha nafsadeeda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye alaa uqisuhu miyaanan qisaasaynin waqad ra'aytu rasuula اllahi sal ly slam anoo arkay nebigii aqasa min nafsihi isagoo naftiisa iska qisaasay nebigii oo naftiisii qisaaska gudaaya markaan arkay miyaanan aniga qisaasaynin uu yidhi marka ayb xadiidkanna isnaadkiisu waa xasan xadiidkan marka labada xadiid waxaa laga qaadanayaa darbada iyo garaacista ama jugta iyo in layskaga qisaasanayo ibnulqayim marka baxfi dheer buu mas'aladan halkan ku sheegay iclaamulmuwaqiciinkana baxfi kaleo dheeruu ku sheegay marka iclaamka baxfigiisa halkanna uu ku tilmaamay wuxuu yidhi faslun wqad ikhtalafa annaasu fii hadihi اlmas'alati mas'aladan culammadu dadku waa isku khilaafeen wahiya mas'aladu maxay tahay alqisaasu fi اllatmati waاdarbati dharbaaxada iyo feerka iyo kale wax lamidkaa dhufashadaas ayb iyo wanaxwihimaa wanaxwihaa wixii lamida iyay isku khilaafeen qisaasteeda mima laa yumkinu اlmuqtasu an yafcala bikhasmihi midla maa facalahu bihi min kuli wajhin kuwaasoo ah waxa qofka qisaasanayo qofka uu qisaasaayo ounan si isleeg ounan uga orso karin wixiisii oo ninkan jug baa la siiyey jug buu isagana siinayaa jugta iyo jugta inay isla ekaan karaan mutacadir waay waa dhib badan tahay hal yasuuqu اlqisaasu fii dalika arrintaa qisaas ma ku bannaan tahay ow ayb ow yucdalu ilaa cuquubatihi mase waxaa loo iilanayaa loo leexanayaa cuquubo bijinsin aakhara cuquubo jinsi kale ah miyaa loo yeelayaa wahuwa tacsiiru cuquubadaa marka uu sheegayana waa tacsiiri calaa qowlayni laba qowl asaxuhumaa labada qowl kan ugu asaxsan annahu shurica fiihi alqisaas qisaas waa la jideeyey wahuwa madhabu alkhulafaa'i araashidiin waa madhabka ay khulafaau raashidiin qabeen habata dalika canhum sidaasaa ka sugnaatay xakaahu canhum axmedu wa abu isxaaq aljuusajaaniyu fi lmutarjami ayuu ka sheegay wanasa calayhi اlimaamu axmed fii riwaayati shaalanji wagayrihi qaala shaykhuna raximah اllah ibnu taymiya ka wadaa wahuwa qowlu jumhuuri salaf salafka badankood baaba qabeenba sidaas wاlqowl الثaani qowlka labaad annahu laa yushracu fiihi اlqisaas waaye qisaas ma la jidaynaayo wahuwa almanquulu can الshaaficiyi wa maalikin wa abi xaniifa waana qowlka saddexda imaamee kale axmed marka laga reeba laga wariyey wqowli اlmutaأkhiriina min asxaabi axmed iyo imaam axmed asxaabtiisa mutaأkhiriintooda qowlkooda xataa xakaa bacduhum alijmaca calaa annahu laa qisaasa fiihi ilaa qaarkood ay yidhaahdeen waaba ijmaac qisaas inaysan yeelo karin midaasoo kale walaysa kamaa zacama sidau yeelay sida uu ku andacoodayna maahan arrinku bal xikaayatu ijmaaci الصaxaabati cala اlqisaasi aqrabu min xikaayati اlijmaci calaa mancihi bal mas'alada cagsigeedaaba u dhow in ijmaac lagu sheegto yidhi fainahu habata can اlkhulafaaءi raashidiinay ka sugnaatay walaa yuclamu lahu mukhaalifun fiihi wax khulafaa raashidiin ku khilaafayna lama ogoley wama'hadu اlqowlayni marka labadan qowl meesha ay salka ku haayaan ana allaha tacaala amara bilcadli sidaan waa ilaahay cadli buu amray fii dalika fabaqiya annadaru marka in la fiiriya yaa baaqi noqotay fii ayi اlamrayni aqrabu ila اlcadli labadan yaa cadaalad u dhow marka isku soo duubduub qisaasta waxaa loo jideeyey cadaalad ninkan in la yidhaha ninkan waa ku dharbaaxay dharbaaxadii ka gudso iyadoo mumaahaladu mutacadir tahay ama in la yidhaha maya tacsiir kale iyo baab kalea la gelaa yaa cadaaladda u dhowaa la feerinaa buu fa qaala almaanicuuna qolada diiday waxay dhaheen almumaahalatu laa tumkinu huna mumaahalo suurtagal ma aha fakaأna alcadla yaqtadi alcuduula ilaa jinsin aakhara wahuwa tacsiir cadaaladda marka waa wuxuu keenayaa marka in laga leexdo mumaahaladii oo loo leexdo tacsiir kale iyo baab ijtihaad iyo wax lala aado wa ama alkitaabu kitaabkana fain allaha ahay faina alqisaasa laa yakuunu ila maca almumaahalati walihada laa yajibu fi اljurxi xataa yantahiya ilaa xaddin saa darteed dhaawaca layskama qisaaso ilaa meel uu ku dhammaado markuu meel ku dhammaadaa qisaasteeda ma geli kara ayb ilaa dhaawaca uu raysto lama qisaaso maxaa yeele waxaa laga yaabaa dhaawacani in siraayo uu galo qofkiiba u dhinta hadhow marka haddii laakiin loo bilaabo qisaas hadhow ninkii maxaa lagu yeelana haddou ninkan u dhinta oo in la suga marka dhaawac ilaa bal meel uu ku dhammaado ayb wuxuu yidhi marka walihaada laa yajibu fi اljurxi xataa yantahiya ilaa xaddin walaa fi اlqaطci ilaa min mifsalin waxay yidhaahdeen kala bax maahane meel kale wax laga goynayana ma laha ayb litamakun اlmumaahalati baa suurtagal noqonaysa fain tacadarat fi اlqaطci goyntii hadday macduur noqoto wاljarxi iyo dhaawaci sirnaa ila diyati diyaan aadaynaa fakada fi ladmati dharbaaxadana sidaa ha ahaatay dheheen wanaxwihaa lama tacadarat sirnaa ila tacsiir jurxigii halkaasaan la marnay ladmadana maadaama iyadu diyo aysan lahayn tacsiiran la aadaynaa iyo wax kale qaala اlmujawizuuna waxay dhaheen kuwa bannaynaya alqisaasu fii dalika aqrabu qisaasta u dhow ila alkitaabi wاsunnati wاlqiyaasi wاlcadli min atacsiir tacsiirta qisaastaana uga dhow oo aan mumaahalada ay suurtagal ahayn wa ama alkitaabu fain allaha subxaanahu qaala wajazaءu sayiئaةi sayiئaة miluhaa wa qaala faman اctadaa calaykum faاctaduu calayhi bimili ma اctadaa calaykum wamacluumu ana almumaahalata maطluubaة bixasabi اlimkaan mumaahalada wuxuu leeyahay layska rabo waa intii suurtagali la awoodi karo waxaan la awoodi karin laa yukalif اllahu nafsan ilaa wscaha wاlladmatu ashaddu mumaahalatan liladmatin dharbaaxadu waxay uga ekaansho badan tahay dharbaaxo kale waxaan kale tacsiirtan idinka aad leedihiin iyada laftirkeeda uma ekaansho badno dharbaaxa dharbaaxay mumaahalada uga dhowaansho badan tahay wاdarbatu lidarbati min atacsiiri lahaa tacsiirta tana uga dhow ayb fainahu darbun fii hayri اlmowdic tacsiir waa la karbaasha haddii la dhaho waa garaac meeshii looga dhuftay ninkaan meelaan ahayn laga garaacayo hayru mumaahilin laa fi suurati walaa fi lmaxalli suurada iyo maxalka meel dharbaaxo ay uga eg tahay male ninkan halla tacsiire marka la yidhaha dharbaaxadii iyo tacsiirtii meelay iska shabahayaan male laakiin dharbaaxo iyo dharbaaxo waa isshabihi karaan mumaaalo tana u dhow uu leeyahay qaaluu waama sunnatu ayb markaa wuxuu yidhi faantum farartum min tafaawutin laa yumkinu اlاxtiraazu minhu bayna ladmatayn fasirtum ilaa acdami tafaawutan minhu bilaa nasin walaa qiyaasin qaaluu waama sunnatu famaa dakarna min alaxaadiidi fii hada اlbaab sunnadiina waaba tanaa buu leeyay xadiidka baabkan lagu sheegay axaadiidka ayb waqad taqadamat walow lam yakun fi اlbaabi ila sunnat اlkhulafaaءi اraashidiin lakafaa biha daliila waxujatan haddaan wax kale loo haynin uu yidhi ilaa afarta khulafaa uraashidiin sunnadooda maahane xujo iyadaaba ku filan ayb qaaluu faatacsiiru laa yuctabaru fiihi jinsu اljinaayati walaa qadruhaa alaa walaa qadruhaa bal qad yucasiruhu biالsawdi wاlcasaa wayakuunu inamaa darabahu biyadihi aw rijlihi fakanat alcuquubaةu bixasabi اlimkaani fii dalika aqrab ila alcadli اladii anzla allahu bihi kutubahu waarsala bihi rasulahu tan inay uga dhowdahay buu sheegay aduu hadal dheer buu marka sii galay idinkaa fiirin doono ujeedkiisu marka madmuunku intaan waayo iclaamu lmuwaaqiciinkana marka wuu ku dhigay marka darbada iyo dharbaaxada iyo qof lug wax ku laaday oo ku haraatiyey iyo kulli qisaas waa la gelin karaa mumaahaladeeduna waa bixasabi اlimkaan ayb iyadaas wax uga dhowna lama haayo tacsiir baa la gelaya haddii la yidhaahdana tacsiirta maxalka iyo suurada labadaba waa uga duwanaanaysaa hadhowna ayb saasuu she la yidhi sunnada khulafaa uraashidiinna way tilmaamaysaa baabu cafwi الnisaa'i naagaha cafiskoodii cadayntii xukunka cafiska caddayntiisii yuu u baab yahay dhiiggii marka qisaasta waa la dhaxlaa dadkii ninka la dilay dad wixigaa dhaxlo dadkaa dhaxlaaya marka niman iyo naagay isugu jiraan naaguhu waxma cafi karaan ayaga baabkan marka saasuu rabaa inuu galo qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa daawuud bnu rushayd qال xadaثna الwليid بن mسلم can الأwزaaciyi samca xصnan ayuu maqlay أnhu samca abaa سلمةa يخbiru can caaئiشhaةa can rasuuli الlahi slى الlaه عليه لي وsلم qaal nebigu waxau yidhi calى الmuqtatiliina kuwa dagaalamay clى اlmuqtatiliina an yanxajizuu alأwala faاlأwal an yanxajizuu kuwa yacnii wax iska dilay dushooda waxa ah an yanxajizuu inay ka joogaan ay ka reebtoonaadaan qisaasta alأwala faاlأwal say ugu kala dhow yihiin meydka wain kaanat imra'ata naagba ha ahaatee yacni meydka alawala falawalna waa la wariyey waxaa kaloo loo dabdiyey alowlaa falowlaa siday ugu kala dhow yihiin meydka oo dhaxalkiisa ay u leeyihiin ha uga kala joogaan ayb oo dadka marka meydka u dhow yaa la sugayaa iyaga oo dhaxalkiisa lahaa hadday cafiyaan oo qisaas ma rabna diyaan rabnaa ay dhahaan waa la joogo diya laga dhigaan hadday iyaga qisaas ku heshiiyaanna qisaas الأول فالأول mوdبdيmس الأول فالأول calى المqتتلiiنa kuwa isdilay dushooda waxaa an ynxajizuu inay ka joogaan can اlqawadi yanii inay ka joogaan الأول فالأول ayaa ka joogaya say uga kala horeeyaan siday u kala horeeyaan oo meydku ay ugu kala horeeyaan yay uga joogayaanoo qofkii meydka dhaxalkiisa leh ugu dhow warkiisa waa in la dhagaystoo la sugo hadduu qisaas rabay haddii kale wain kaanat imra'atan naagba ha ahaato marka wain kaanat imra'atan waxay tusee macnihii loo tarjamayo naagaha laftirkooda waxbaa cafi karaan qisaaska ayb taasaa marka xadiidka uu tusayaa ayb khaaabi waxa uu yidhi an yanxajizuu macnaahu yakufu can ilqatli wa tafsiiruhu xadiidka tafsiirkiisa waxaa weeyaan an yuqtala rajulu nin in la dilo walahu warahatun dad dhexlaayuu leeyahay rijaalun wa nisaa'un niman iyo naago fa ayuhum cafaa koodii cafiyey wain kaanat imra'ata naagba ha ahaatee saqada alqawadu bihi qawadku isagoo ku dhacayaa qoorgoyntii wa saara diyatan arrintu diya isugu shubmeen naag dhiig male iyo wax ma cafisa iyo waxaas wax jira maahasidaasaa marka khaaabi xadiidka uu ku fasiray wqowluhu alأwalu yuriidu alأqrabu faاlأqrab ibnu اlqayimna tahdiidka saasuu ku sharxa isaga laftirkiisa ahlu cilmigana marka way isku khilaafeen naagta cafinteeda faqaala akaru ahli اlcilmi waxay dhaheen cafwu الnisaa'i can اdami jaa'isun ka cafwi الrijaal naagaha cafiskoodu waa jaa'is sida nimankaba awsaaci iyo ibnu shubruma waxay yidhaahdeen iyaga laysa liلnisaa'i cafwun naagaha cafis waxba kuma laha iyaga casabada unbaa cafinayso oo iyaga iscasabeeyey almutacasibuuna bianfusihim xasanulbasri ibraahim الnaqacina waxay yidhaahdeen laysa lilزawji walilmar'ati cafwun fi اdami ninka iyo naagta wax ay ku leeyihiin dhiigga cafintiisa male bay iyagu dhaheen laakiin xadiidkan muxuu sheegay waari oo dhan waari marka naagta xataa soo gelaya qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi yacnii wuxuu u jeedaa ana cafwa الnisaa'i naagaha cafiskooda fi اlqatli dilka jaa-izun waa bannaan yahay idaa kaanat ixda alwliyaa dadka u dhow meydka midkood hadday tahay wabalaganii can abi cubayd waxaa iga soo gaaray fii qowlihi yanxajizuu yakufuu cani اlqawadi sidaa inuu yidhi xadiidka laakiin isnaadkiisa dacfi baa ku jiro xisn bnu cabdiraxmaan aw ibnu mixsan altaraaqimi abu xudayfata adimashqi jahaalaa ku sugan oo lam yarwi canhu hayru اlwsaaci cidaan ahayn kama warinin daara qutnina wuxuu yidhi yuctabaru bihi mutaabaca marka mutaabaca u baahanya mutaabacana male laakiin sideeda guudba qisaasta waa layska dhaxlaa qaacidada guud dhaxalkaasna marka cid allaala ciddii dhaxalka wax kale way soo gelayaan hadday ilmo yaryar yihiin iyo hadday yihiin dad maqan waa in la sugaa ilmo yaryar hadday yihiin ilaa uu ka qaangaaro la sugo haddii meel lagu xabisi kara ay jirto qofka maqtuul qaatilka laakiin qaatilka meel lagu xabiso haddaynan jirin annagaa dhaxaalka aan ku jirno oo kale ilmo in la suga maaha ayb calaa daalika xasanulbasri xasan bin cali iyo cumar iyo sidaasaa laga wariyey inaynan ilmo yaryar sugi jirin haddii marka shaniga uu sidaas yahay in sidaa la yeela haddii kalena in ayb haddii marka laisleeyahay ninkan dowlad haysaa waa jirtaa dhulku waa degan yahay xabsigaa laysaga haynaya markay ilmuhu kaan gaaraan haye aabbahayo ninkan dilayo ka warran hala dilo waa bis ayaa adiyaan rabaa waa adiyadiisaas baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qutila qofkii la dilay fii cilmiyaa arrin laga indhalaayahay lama oga wax aan ogaal badan aan loo lahayn bayna qowmin dad dhexdood qaala xadaanaa moxamed bnu cubayd qaala xadaanaa xamaadun xaau xadaanaa bnu sarx qaala xadaanaa sufyaan wahada xadiiduhu can camrin can taawuus qaala waxa uu yidhi man qutila qofkii la dilay waqaala bnu cubayd qaala rasuulu llahi sal l slam man qutila qofkii la dilay fii cilmiyaa indhala'aan indhala'aan macnaha waxay tahay wax arrin aan caddayn fii rimmiyaa istuurtuur lagu dilay dad istuurtuuray dhexdooda ku dhintay yakuunu baynahum dhexdooda yakuunu baynahum bixijaaratin dhexdooda u ahaanaya bixijaaratin dhagax ow bisiyaadi ama jeedal ow darbin ama waxaa lagu dilay garaacid bicasan ul lagu dhuftay ul yaroo lagu dhuftay fa huwa khaطa'un waa gef khaطa wa caqluhu diyadiisuna caqlu اlkhaطa'i gefka diyadiisana waman qatala camdan kas qofkii u dilana fa huwa qawadun waa qoorgoyn qaala bnu cubayd waxa uu yidhi qawadu yadin ay qawadu nafsin waa yadda naftaa loo jeeda qawadu yadin ay qawadu nafsin naf qoorgoynteed uma itafaqaa way iswaafaqeen waman xaala qofkii kala teeda duunahu ciqaabtii iyo qofkii dhexdooda fa calayhi lacnat ullaahi ilaahay lacnadiisa korkiisa ahaatay waqadabuhu caradiisa laa yuqbalu minhu lagama aqbalo sarfun sunno walaa cadlun iyo farad midna laga aqbali qofkii kala dhexgala cuquubadii iyo qofkaas waa xadiidu sufyaan atamu xadiidka sufyaan baa dhammaystirnaan badan xadiidkan marka waa saxiix waxaa laysku khilaafay mowsuulnimadiisa iyo mursalnimadiisa bacdu ahlilcilmi waa irsaaliyeen kuwana waa wasliyeen wuxuuna tilmaamayaa marka qofkii ku dhinto wax aan caddayn ama istuurtuur dad dhexdooda isaga aan loo wadinoo saa ugu dhacay waxaa weeyaan diyadiisu yacni waa khata qawad ma jira yacni qisaas ma jiro oo la qisaasi maayo diyadiisuna waa diyat ulkhata diyada khata'ana isagaa keeni doono diyat ulkhata waxaa weeyaan waa mukhamasa shan waa labaatan iyo labaatan iyo labaatan iyo labaatan iyo labaatan ayb boqol halaad waayo laakiin way fududdahay iyadan isagaa keeni doono ayb camdulkhada wax la yidhaahdaa jira ama shibhu camdi shibhu camdina waa la dhahaa camdulkhada'na waa la yidhaahda camdulkhada iyada midaan marka ow darbin bilcasaa oo kale qof baa isaga bitacyiina ula qasaday waxna waa ul baa ku dhufatay aan dadka dilin sida badan waa ku dhintay diyadiisu waa diya muqallada yaana laga rabaa caaqiladaa laga rabaa qawad male qisaas male qofkii kas wax u dilana fa calayhi lqawadu waxaa waajibaaya qoorgoyn in la dilo wuxuu marka uga bixi karaa beddelkeedu diyo muqalladay noqonee diyadaas muqalladada marka qofkii kaska wax u dilay saaran tahay qaraabo lagama rabo qaraabadu hadday yidhaahdaan kas yaa wax u dishay inta ka baxay wax aan ku seynayn annaga male aday ku jirta ma lagu qasbi karo xaakimka intuu u yeeray ninkan dadkii dhaxalkiisa la ilaa ilaa ka bixiye ma dhihi karo mar haddii uu yahay dil oo camdi ah maxdi ah haddii uu ahaa hadday qaraabadiisa kaalmaynayso ama qof muslima uu kaalmaynayana waa la kaalmayn karaa laakiin isagaa lagu leeyahay xaallana way tahayo markaasaa la dhiibaa iyada male saddex sano iyo yanii intaas iyo ma kala le ta'jiil ma jiro waa hadda wa hadda xaalka qofkii marka qof la qisaasayo ama diyadii lagu adkeeyey laga rabo kala dhex galo oo badbaadiyo oo isagii siduu fakin lahaa ku dadaalo qofkaas waa kaa marka sar sunno iyo farad midna laga aqbali maayo hadduu intaas masaajidka soo galo waxaa laga yaaba waxba ku dheefsan maayo dadkanna badankiis marka mid wax dilay iyo mid qarirayo unbay isaga badan yihiin ilaa wax ilaahay u naxariistay maahan iyo nin isagu markaa ka shaqaynayo dadku suu dhiiggooda ku duudsii lahay oo yacnii gar baas iyo wax aan loogu talagelin intuu galo dadkii dhammaadiyadoodii marka laga soo reebay waxaan boqol dollar dhammayn iyagana marka dilkii baa ku batay marka dambe odagaas isagu dilkii gurigiisa uga imaanaan isagiibaa marka dambe dilkii oo gurigiisa uga imaan waxaa yeele isagiibaa dhiigga fududeeyey dhiiggii ilaahay adkeeyey qال xdثna محمد بن أbي غاaلب qال xdثna سعيid بن سلyمان عن سلyمان بن كثيiر qال xdثna cمر بن dيناr عن طاوuس عن بن cabaasi qاaل qاla رasuuل الlahi slى الlه عليه لي وsلم fذakra mعنىa xadيiثi سفyاn buu sheegay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan addyة kam hiy adyة diyadu kam hiya waa imisa iyada diyada marka saddex qayb waxay u qaybsantaa yani diya muqalada iyo diya mukhafafa ayaa loo qaybiyaa muqalladada marka sababka keenaya waxay tahay qatli camdi ah yaa keeno waxaa kaloo keeno shibhu camdi labadaa mid unbay ku timaadaa diyada muqalladada dhinacyada laga adkeeyeyna xagga tirada ma aha xagga tirada boqol iyo boqol un waayo khadaa iyo midda camdigii muqalladada iyo mukhafafadaba waa boqol boqol un laakiin jihatu taqliid waxay tahay xoolaha la dhiibayo oo diyada muqalladada waxaa ku jirta afartan halaad oo riman oo ubadkoodii caloosh ku wadan ayaa ku jira waxaa kaley ku adag tahay diyada muqalladada ah marka ay camdi tahay waa hadda in la dhiibo taqliid baa ku jira meesha waxaa kale taqliidka jihata taqliid waxaa ka mida ninkii dilay naftirkiisaa laga rabaa kaska waxuu dilay qof kale ma saarno dhinacaasoo dhan marka waxay ka tahay taqliidku jihooyinkaas uga jiraan jaraaxaadka laftirkooda diyooyinka laga bixiyana camdi iyo khata iyo shibhu camdi waa u qaybsamayaan oo jaraaxadii qofkii la dhaawacay oo xubin laga gooyey oo looga gooyey camdi looga gooyey waa adkaanaysaa xoolaha laga dhiibaayo nisfudiyaba nisfudiyada laga bixinaayo gacanta nisfudiyo oo xoolaheeda la adkeeyey waa nisbada ay tanka leedaha tanna laga seenayo tii boqolka halaad sidii loo qaybinayo oo kale kontonkaana loo qaybinayo oo iyada laftirkeeda marka muqalladada iyo mukhafafada iyo yani maahan keliya nafta bis inay ku jirta maaha xataa aljaraaxaad saas xataa yacnii xubnaha la goynaayo iyo noocaasu ayb diyooyinkaas buu marka ka hadlaya asalna diyada geela oo aan asal diyada waxaa u ah geel geelaasaa marka asal u ah haddii marka geela la waayo maxaa qiimo u noqonayo shaafici qowlkiisa jadiidkaa wuxuu leeyahay geeli baa la qiimaynaya lacagta markaas lagu dhaqmo ayaa lagu qiimaynaya ayb haddii geeli la waayo ama qofkiiba geel maba dhaqdaba qofki wax dilay qof geel dhaqda ma ah ninkanoo kale marka muxuu wax ku bixinayaa qiimo waxay ku heshiinayaan marka boqolkii halaad yaa lasoo qiimaynayaa qiimahaasuu dhiibaya intay ku gaarto qowlka qadiimkee shaafici wuxuu ahaa dahabaa loo wareega waa laga wareegayaa geeli haddii geeli la waayo dahabaa loo wareega cumar baana laga wariyey dahabkaas marka muxuu dhammaanayaa kun diinaar kun diinaaroo dahaba marka maxay la eg tahay wax aad u tiro badan ayb diinaarku waxaa waaye halkii diinaar afar garaam waa halkii diinaar kun diinaar marka maxay noqonayn afar kun oo garaam waa iyo jajab badanoo raacayo afar kiilo dahaba marka wax yar maaha afar kiilo iyo jajab dahab ah yaa u dhiibaya qofkan hadday fido tahayna labaiy toban kun oo dirham isanoo dirhamka fidada waa laga qiimay karaa qowlqadiimka marka wuxuu leeyahay haddii geel la waayo dahabkaa la aadayo jadiidku wuxuu le maya qiimihiyaa la aadaya hadalka cumar laftirkiisa waxaa ka ansaxda cumar laftirkiisa inuu leeyahay wakhtigii rasuulka siduu sheegi doono waxbaa la bixi jiray geelu sibuu ahaa markii dambe wuxuu yidhi geeli waa qaaliyoobay uu yidhi qiimihii buu marka ku jaangooyey cumar radia allaahu canhu iyadoo laftirkeeda marka geeli un in asal uu yahay wax un lagu dhisto geelana marka midka waaweyninka badana ama aadka qaaliga ana lama fiirin midka yarkaana ma la rabo waxun iska dhexdhexaada in la sameeyoayb diyada mukhafafada ana mararka qaar muqalladay isku beddeshaa iyadoo mukhafafa ah diyada marka muqalladada markay tii fududayd marka ay noqonayso yacnii ay noqonayso muqallada saddex waxyaabooduu imaamu shaafici uu ku sheegay yaa ka dhigi karta diyada muqallada qof maxramkiisa hadduu dilo in adiga dad kuu xigo qaraabadaad walaalka amaciyaadu billah ama yacnii yaa dishay ama qof maxramkaagii ah aa nabar baa kaaga dhacay uma qasdin diyo muqalladay noqonee diyadan waxaa kaloo diyada adkeeyo wuxuu leeyahay xaramkii inuu wax ku dilay qofka khata buu xaramkii waxuu ku dilay waa la adkaynaa meeshaas oo kale ayb ashhurulxurumka belihii xurmada laabuu wax dilay waa la adkaynaa iyadan saddexdaas baa lagu adkayaa waalidku markuu wiilkiisa dilo uu kow ka siiyo qisaas male isaga laakiin diyo waa leedahay diyadaa marka maxay noqonaya khata hadduu u dila xataa waa la adkeynaya iyo muqalladay diyadaasna marka ada isaga ma dhexlaayo dabcan ila qaatil waayo qaala xadaثna muslim bnu ibraahim qaala xadaثna mxamed bnu rashid xaa xadaثna haaruun bnu zayd bni abi zarqa qala xadaثna abi qala xadaثna mxamed bnu rashid can sulaymaana bni muusa can camr bni shucaybi can abiihi can jadihi ana rasuula اllahi sal ly slam rasuulka qadaa wuxuu xukumay ana man qutila qofkii la dilay khaطa'an gef ahaan fa diyatuhu diyadiisa mi'atu min alibili waa boqol geel alaaثuuna marka markuu leeyahay marka ana man qutila ninii naag waa soo gelayaan laakiin naagta waxaa looga saaray ijmaacu ahli اlcilmi oo ijmaaca ahlucilmi culimmada waxau ku dareeray diyat اlmar'ati cala nisfi min diyat rajul waa nus konton فdyتهu مئة من الإبل waa ثaلaaثuuna صdn بintu مaاaضin ثaلaaثuuna صdn binta مakhaaضin وaثaلaaثuuna binta labuunin وaثaلaaثuuna xiqaة وacaشhرun toban bني labuunin dakarin bintu maqaad marka waa hal sano jir nirig hal dhammaysay soddonna waa bintu labuun uu yidhi waa laba jir labay dhammaysay tii saddexaadii gashay وaلaaثuuna xiqa soddonna waa yacnii qaalmo waxaa weyn afaray gashay sanadii afaraad wacashrun bani labuun laba jir saddex galay oo markaa waxaa qurbac ah ayb dakarin oo markaa la sidaana marka xadiidkan uu tilmaamay laakiin xadiidkan dacfi baa ku jiro sulaymaan bnu muuسى الqurashi alأshdaq bukhaari waxa uu yidhi cindahu manaakiir waa daciif قال xdثna يحyى بن حكيم qال xdثna cبدالرحمن بن cثمان qال xdثna xusين المعلم عن cمر بن شhعyب عن أبيه عن جده qاaل kانت قيمة الdyة dyada qiimaheedu waxay ahayd calى cahdi رasuuل الlahi صلى اه عل سلم ثaمaaنiمiئaةi diinaar sideed boqoloo diinaar أو ثamaaنiيaةi آaلaaفi dirhamin ama sideed kunoo dirham وadyة أhli الkitaabina yowmaidin maalinkaa waxay ahayd النiصفu min dyة المسلimiin muslimiinta diyadooda kala barkeed diyooyinka marka dadku waa ku kala duwan yihiin naagtu marka waa nisan ah yahuudiga nasraanigu muxuu noqonayaa laba qowlaa ku jirta nis nisfu diyati almuslim qowlka laakiin shaafici ou qabo waxa waaye fulf saddex marka loo qaybiya meel soddon iyo saddex halaad iyo hal saddex meel qiimaheed saddex loo qaybiyey meesheed nuqsaantana marka waxaa u keenaysa gaalnimada majuusiga waa ka sii daranya iyo waaniga uluaa cushri diyat اlmuslim qofka muslimkaa diyadiisa ee marka loo qaybiyo toban meeloodoo meel ulukee labadeeda saddex loo sii qaybiya labadeeda meel waxay noqonaya marka boqol halaad waa qofka muslimka diyadiisa toban u qaybi cushurka meeqaa u noqonaysaa toban sooma iyo toban marka maxaa uluaan lix iyo xoogaan ila toban ulufkeedu waa saddex dhibic saddex meelahaas marka lix dhibic lix yuu yeelanaa qofka mushriga waaniga ayb addoonka isaguna diyadiisu waa qiimatuhu intuu joogo isaga meeshuu ku gaaro qiimo diyatuljaniin ilmaha yaryarka uurjirka uurjeefka ah diyadiisu maxay noqonaysaa isaga addoon qiimihiisa laakin waa goorma dhaawac baa naagtii la gaarsiiyey cunugii mayd ahaanu u soo baxay quraa waajibayso quradu marka waa addoon qiimihiisa wuu soo baxay uu noolaaday dhaawacii u dhintay diyatu nafsi yuu leeyahay markaasila qof nooloo dhintay wuu soo baxay waa noolaaday dhaawacaas shaqo kuma lahayn mar dambau iska dhintay sidiisuu iska dhintay marka laakiin wax dhaawacaa saamayn kuleh ma aha waxba lagama rabo diyatuljaniinkuna marka diyaadku marka siyaabahaasay kala yihiin ayb qaala markaa wuxuu yidhi fakaana daalika sidaabuu ahaa fakaana daalika kaagaasi wuxuu ahaa kadalika sidaadaas oo kale xata istukhlifa cumar intii cumar uu madax noqday oo la khaliifay faqaama khatiiban cumar waa istaagay isagoo khudbaynaya faqaala alaa hoy ina alibila geeli qad halad way qaaliyowday qaala markaa wuxuu yidhi fafaradahaa cumaru cumar wuxuu ku fardiyey oo u qadaray calaa ahli dahabi dadka dahabka u saaxiibkaa alfa diinaarin kun diinaar uga dhigay wa calaa ahli lwariqina fidada dadka lehna inay cashara alfa dirhamin labaiyo toban kunoo dirham wa calaa ahli lbaqari lo-da dadka ku tacaamulo dadaan geelba dhaqanno lo keliya u leh miatay baqaratin buu uga dhigay laba boqol oo sacaad wa calaa ahli shaa'i biyaha iyo kuwa u saaxiibka ahna alfay shaatin laba kun oo ari ah saas kulley u qiimeeyey marka waxaa dareen marka taqyiimka imaamu shaafici meelahanuu ka qaadanaa marka haddii geelii la waayo qiimatulbaled wixii u dhigmo boqolkaas wa calaa ahli lxulali dadka dharka iyo lehna miatay xullatin laba boqoloo dhar oo isku joog ah yacnii dharka markaa laysku qurxiyo qaala wa taraka diyata ahli dimmati ahlu dimada diyadooda wuu ka tegey lam yarfacaha ma kor uma qaadin fii maa rafaca wuxuu kor yeelay dhexdooda min adiyati diya gaaladii meeshoodu asay isaga daayeen xadiidkanna marka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro cabdiraxmaan ibni cusmaan abuu baxr albakraawi ayaa ku jira xadiidka qaarkiisa laakiin waa lagu mutaabaceeyey qال xdثna موسى بن إسmاعيiل qال xdثna xmاad qال أخبرna محمد بن إسحاaq عن cطاء بن أbي رباح أنa رasuul الlahi صلى اه وسلم qضىa في الdiyةi diyadii wuxuu ku xukumay calى أhli الإbli geela dadkiisa مiئة min الإbli وcalى أhli الbqri miئatay bqرaة وcalى أhli شhaaءi أlفay شhaatin وcalى أhli الxulli miئatay xulaة وcalى أhli الqمxi شhayئa lam yxfadhu muحamd dadka beeraha lahoo qamadiga iyo beertana wax ounan muxamed xifdinin raawiga yacni moxamed ibnu isxaaq uunan soo qabannin ayuu ku xukumay kanna marka isnaadkiisa moxamed ibnu isxaaq baa ku jiro waa mudallis waqad cancana qaala abu daawuud qara'tu calaa saciid bni yacquub aqaalaqaaniy qaala xadaanaa abu tumaylata qaala xadaanaa moxamed ibnu isxaaq qaala dakara caطaa'un can jaabir bni cabdillaahi qaal farada rasuulu llahi sal ly slam fadakara midla xadiidi muusa qaal wclى أhli الطacaami شhayئa laa أxfadhu qala xadaثna muسaddu qala xadaثna cabdالwaaxid qala xadaثna الxajaaج can زayd bni jubayri can khashf bni maliki الطaa'iy can cabdالlahi bni mascuudi qaal qala rasuulu الlahi sal ه slm fii diyةi الkhaطأi kama diyadiisa cishruuna xaqatan labaatan qaalmood wa cishruuna jadacatan labaatan jadaco شhan sanay gashay jadacada jadacadu marka waa sanad ee maahane ilka dhacsi maaha culamaa luqa saasay leeyihiin wa cishruuna binta makhaadin labaatan marka bintu makhaad ah in habarteed uu rey oo iyadu hal sanad dhammaysato sanad labaad madaxa gelisay wa cishruuna binta labuunin wa cishruuna banii makhaadin dakari iyo yacni labaatan qurbac oo iyagu marka sanad dhammaysteen saana marka ibnu mascuud laga wariyey ayb xadiidka marka daara qudni sunankiisa xadiidkan waa ku cileeyey bani makhaadna marka waxay yidhaahdaan iyagu waxyaabaha sakadu ay ku baxdo unbaa yacnii diyadana lagu jaangooyey diyaduna sakaduna ma jirto mar bani makhaad la dhiibaaya mar qurbac sanad jir ah wax lagu bixiya ma jirto iyadana sakada waa soo marnay ayb bintu makhaadkaas unbaa jirtay wa huwa qowlu cabdillaahi cabdullahi bni mascuud qowlkiisii waayuu yidhi kan mar cabdullahi bni mascuud qowlkiisa sida ka muuqato waa mukhamasa diyatu diyat diyat lkhaa'a takhmiiskaas marka shaafici wou qabaa laakiin meeshan bani makhaadka ayay ku kala duwan yihiin midda kale ee camdigana waa muallata soddon soddon afartan waa afartan riman soddon qaalmoodoo xiqo ah soddon jadaca qaala xadaanaa moxamed bnu sulaymaan alanbaariyu qaala xadaana zayd bnu اlxubaab can moxamed bni muslim can camr bni diinaar can cikrimata can ibni cabaasin ana rajula min bani cadiy qutila waa la dilay fajacala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam diyatahu inay cashara alfan labaiyo toban kunuu diyadiisii ka dhigay yani daraahima qaala abu daawuud rawaahu bnu cuyaynata can camrin can cikrimata can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam lam yadkur ibna cabaas ma sheegin oo xadiidkii wuxuu ka dhigay mursal ayb xadiidkii yani wuxuu ka dhigay mursal ahay qال xdثna سلyman بن xرb whuو أbu أyub الwاshiحiي ومسdd الmعنى qال xdثna xmاad عن khاlد عن الqاسm بن ربيcة عن cقبة بن أws عن cبdالله بن cمri أنa rasuul الlahi صلى اه sلم qaala مسdd haطبa yومa الفaتحi بmakata maalintii maka ayuu yani maalintii maka uu furtay ayuu nebigu qudbeeyey fakabara ثaلاaثا saddex jeer buu allahu akbar allahu akbar allahu akbar yidhi uma qaala laa ilaaha illa allah waxdah sadaqa wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah ilaa haahunaa xafidtuhu ilaa intan baan xifdiyey can musadadin uma itafaqaa dabadeed marka way iswaafaqeen alaa ina kula ma'huratin ata nebigu saanu yidhi alaa hooy ina kula ma'huratin wax kastoo lasoo guuriyo oo la sheeg sheego jaahiliyada makaarimtooda iyo jaahiliyada mafaakhirtooda faankooda iyo wixii la xiriira ah alaa ina kulla ma'huratin kaanat fi ljaahiliyati ma'huradaasoo jaahiliyadii dhexdeedii ahayd tudkaru la sheeg sheego wa tubcaa la sheegto min damin dhiig ah ow maalin maal ah taxta qadameeya labadeeda lugooday ku hoos jiraan ilaa maa kaana min siqaayati alxaaji wixii xaajiga waraabintiisa ah wa sidaanati ilbeyti iyo guriga kacbada yacnii ilaalinteeda iyo khidmaynteeda kuwaa dadkii awal iska lahaa buu siiyey nebiga qoladaanna xajabiyiinta kuwanna marka banilcabaas ayaa la siiyey siqaayadan uma qaala alaa hooy wa ina diyata alkhaa'i khaa'a diyadiisa shibhi lcamdi kabeddelma alaa ina diyata alkhaa'i khaa'a diyadiisa shibhi lcamdi diyata shibhi lcamdi shibhu camdiga diyadiisa shibhu camdiga khaa'a waa la ysaga magacaabi karaayo camd اlkhaطabba waa la yidhaahdaa maa ou kasii bedel weliba maa wixii kaana ahaada bisawطi jeedal walcasa iyo ul miat min alibili boqol geel ah waa shibu camdigii markau ka hadlaya minhaa waxaa ka mida arbacuuna afartan fii buطuunihaa caloosheeda owlaaduhaa ay yihiin ilmahoodii ubadkoodii caloosha ku jirta rimantahay wa xadiidu musadadin atamu marka diya muqallado waay afartan riman waa inay ku jiraan qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa wuhaybun can khaalidin bihada lisnaadi naxwu macnaahu xadiidkan waxaa kaloo tusaa kii hadda aan ka tagnay shibhu camdiga inuu jiro imaam maalig waa diidaa asaga shibhu camdi imaa khata imaa camdi wax ka dhexeeya malagu dhahaa xadiidkan marka shibhu camdiguu sugaa marka shibhu camdigana waxaan ku sheegnay tacyiin waa jiraa ficil waa jiraa maxaa maqan bima yaqtulu haaliban taasaa ka maqan qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa wuhaybun can khaalidin bihada اlisnaadi naxwu macnaahu qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulwaariث can caliy bni zayd can اlqaasim bni rabicata can ibni cumara can الnabiy salى اllahu عalيh ali wasalam bimacnaahu qaal khaطba rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali wasalam ywma alfatxi ow fatxa maka ayb ow fatxi maka ywma fatxi maka calىa darajat اlbeyti kacbada jaranjaradeeda aw ilkacbati ama kacbadii qaala abu daawuud wakada rawaahu bnu cuyaynata ayضa can caliy bni zayd can ilqaasim bni rabiica can ibni cumara can الnabiy salى اllahu عalيh ali wasalam rawaahu ayubu اsakhtiyaani can ilqaasim bni rabiica can cabdillahi bni camrin mila xadiidi khaalid وrawaahu xamaad bnu slmna waa wariyey can caliي bni zayd can yacquub aلsaduusiy can cabdillaahi bni camrin can الnabiy sal l slm wa qowlu zaydin waabi muusa midlu xadiidi الnabiy sal اllahu calayh ali wasalam wa xadiidi cumar oo kale qaala xadaana الnufayliyu qaala xadaana sufyaan can ibn abi najiix can mujaahidin qaal qaضىa cumaru cumar wuxuu xukumay fii shibhi اlcamdi shibhu camdiga ثalaaثiina xiqatan soddon qaalmood wa ثalaaثiina jadacatan soddon jadaaca وarbaciina khalifatan iyo afartan ubad caloosha ku sido maa bayna aniyatin ilaa baasilin waxay u dhaxaysaa marka maa bayna aniyatin aniya isnaanulugri gadaal nooga sheegi doona ilaa baasilin laga gaaro baasilka waxaa weeyaan waa midka micida inay u dhacaan bilaabay kay micida u dhaceen ilaa baasili caamihaa yacnii sanadkeeda midkii ilka midkii mici dhacsaday ayb qaala xadaanaa hanaadun qaala markaa sidan waxay waafaqsan tahay sida diya muqalladada ee imaamu shaafici meelahanu meeshaan meelahanu ka qaatay qaala xadaanaa oo soddon soddon afartan waa muallafan saddex qayb baa loo qaybiya qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abulaxwas can abi isxaaqa can caasim bni damra can caliyin annahu qaal fii shibhi اlcamdi aلaaثan shibhu camdiga saddex leeyo ثalaaثun وaثalaaثuuna xiqatan وaثalaaثun وaثalaaثuuna jadacatan وaarbacun وaثalaaثuuna haniyatan ilaa baasili caamihaa kulluhaa khalifatun kulligood markaa ay yihiin soddon iyo afartaasi kuwo ilka jabsaday kuwo waxaan ujeedaa ilmahooda wado caloosh ku siito qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa abulaxwas can abi isxaaqa can calqamata wاlأswad qaala cabdullaahi fii shibhi اlcamdi hamsun wacishruuna xiqatan shibhu camdiga isaga marka wuxuu ka dhigaa sidaan xanafiyadana saanay qabaan شhan iyo labaatan qaalmood wa hamsun wacishruuna jadacatan شhan iyo labaatan jadacu wa hamsun wacishruuna banaati labuunin labaatan شhan bintu labuun wa hamsun wacishruuna banaati makhaadin waa mukhamasa iyaga egtooda xataa midda shibhu camdiga qaala xadaanaa hanaadin qaala xadaanaa abulaxwas can sufyaan can abi isxaaqa can caasim bni damra qaala caliyun fi lkhaطأi arbaacan khaطأa afarba afar qaybood baa loo qaybiyaa diyadiisa hamsan وacishruuna xiqatan وhamsan وacishruuna jadacatan وhamsan وacishruuna banaati labuunin وhamsan وacishruuna banaati makhaadin tii haddana afareey ahayd afary u qaybsana han ma ahayd qaala caliyun fi اlkhaطأi arbaacan hamsan wacishruuna xiqatan wahamsan wacishruuna jadacatan wahamsan wacishruuna banaati labuunin wahamsan wacishruuna banaati makhaadin ayb kanna isnaadkiisu waa xasan midkan qaala xadaanaa moxamed bnu lmusanى qaala xadaanaa moxamed bnu cabdillaahi qaala xadaanaa saciidu can qataada can cabdirabbihi can abi ciyaad can cusmaana bni cafaan wazayd bni haabit fi lmuqalladati arbacuuna jadacatan khalifatan afartan jadaca ah sanadii afaraad yani hanaad sanadii shanaad gala khalifatan oo marka ubadkoodii wado oo dhali raba yani wa alaaثuuna xiqatan iyo soddon xiqo oo yacni in la rarto iyay gaarteen wa alaaثuuna banaati labuunin soddon bintu labuun wa fi اlkhaطأi khaطigiina alaaثuuna xiqatan wa alaaثuuna banaati labuunin وcishruuna banii labuunin dukuurin ah wa cishruuna banaati makhaadin waana marka wuxuu u qeybiyey diyatulkhaط'a soddon meela soddon kalo meela labaatan meela iyo labaatan meela wuxuu ka dhigay marka arbaac qaala xadaثna bn الmuثanى qaala xadaثna moxamed bn cabdالlaahi qaala xadaثna saciidu can qataadaةa can saciid bn اlmusayab can zayd bni haabiti fi diyaة اlmuqaladati fadakara milahu sawaaءa qaala abu daawuud marka qaala abuu cubayd halkan marka hadda markuu diyadii soo dhadhameeyey axwaasheedii ayuu geelii da-ihiisii buu sheegayaa qaala abuu cubaydin abuu cubayd alqaasim ibnu sallaam wuxuu yidhi can hayri waaxidin wuxuu ka wariyey idaa dakhalat innaaqatu hasha haddii ay gasho fi sanati raabicati sanadka afaraad fa huwa xiqun weeyaan waalunhaana xiqatun liannahu maxaa yeelay yastaxiqu wuxuu mutay an yuxmala calayhi in wax lagu xambaaro wayurkaba la fuulo fa idaa dakhala fi alkhaamisati sanadkii shanaad markuu galo fa huwa jadacun ninku waa jadac wa jadacatun unhaha dhadigana waa jadaca faidaa dakala fi saadisati lix hadduu galana wa alqaa ou rito haniyatahu iligiisa fa huwa haniyun wa haniyatun waa marka lix ayuu ku ilka dhacsanaa marka ayb وأlقى ثaنيته fahuوa ثaنiي وaثaنiيaة faإida dakla في الsaaبcaةi haddii uu galo sanadkii toddobaad fahuwa rabaac weeyaan wa hiya rabaaciyaة waay iyaduna foolka ayuu dabsaday marka faإida dakla في الثaaminaةi sideed hadduu galana وalقى الsina iligii ou rito aladii bacda rabaaciyati rabaaciyada ka dambeeya fahuwa sadiisun wasadisun labka waxaa la yidhaha sadiis dhadigana sadiis faidaa dakhala fi taasicati sagaal hadduu galana waa faaqira ou soo daahiro uu soo baxo yacni naagu humcidiisa ay soo baxo wa talaca ou soo baxo fa huwa baasilun waay micdii hadday soo baxdo waamicidiisa soo daahirto waa baasilun ayaa la yidhahdaa فإda dakla fi اlcaashiraةi sanadkii tobnaad hadduu galo fahuwa mlifun mkhlif ayaa la yidhaha uma intaa kadib laysa lahu smun magac kale ma lahan walaakin yuqaalu laakiin waxaa la yidhahdaa baazilu caamin mid sanad baazil ah ayb wabaazilu caamayni laba sana mid micida usoo baxday laba laga joogo wamklifu caamin wamkhlifu caamayni ilaa maa zaada ayb magacyadaas diyihiisa magacyo ma leeyihiin kaas uun ka wadaa marka wa qaala nadr bnu shumayl isagana wuxuu ahaa asxaabu اlhariib oo hariibulxadiidka dadka aadka u yaqaano ahaa بنت مخاض لسنة وبنت لبون لسنتين وحقة لثلاث سنين وجذعة لأربع وثني لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان قال أبو داود قال أبو حاتم والأصمعي والجذوعة وقت جذوعة أما جذع النمد ووقت وليس بسن إلك ما هم بيقول إلك دعاية ما أنا وسنة قال أبو حاتم وqاaلa bacضuهum qaarkood waxay yidhaahdeen faإidaa alقىa rabaaciyatahu hadduu rito fahuwa rabaacin waidaa alqىa haniyatahuna fahuwa haniyun dhoosha hadduu ritona haniyun waqaala abuu cubayd إidaa laqixat hadday uuraysato oy rinto fahiya khalifatun waxaa la yidhaahdaa khalifa wa arbacuuna khalifa marka la leeyahay riman baa laga wadaa falaa tasaalu khalifatan ka zuuli maysa inay khaliifo tahay ilaa casharati ashhurin ilaa toban bilood fa idaa balagat casharata ashhurin hadday gaarto fa hiya cusharaa baa la yidhaha buu yidhi khaliifo markaa waa ka baxaysaa waxay noqonaysaa toban siddo cusharaa waa marka loogu jacayl badan yahay wa qaala abuu xaatim laa adrii asamictuhu minhu am laa ayb tan dambe idaa alqaa haniyatahu fahuwa haniyun waidaa alqaa rabaaciyatahu fahuwa rabaacin taas inaan ka maqlay in kale ma hubo buu yidhi abuu xaakim ayb intanna marka waa taa wuxuu u dambaysiiyey uun maadaama geeli uu ka soo hadlaayey asnaantiisa iyo da-ihiisa u galay marka bilahi towfiiq sal